gelinkii dambe ee maanta ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa ka soo degtay diyaarad siday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ra-iisul wasaaraha iyo wafdigu hogaaminaya oo baydhabo yimid waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxda maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan maamulka gobolka degmada odayaasha dhaqanka iyo bulsho ka kala timid xaafadaha degmada baydhabo ra-iisul wasaaraha ayaa gudaha garoonka diyaaradaha salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka oo loo diyaariyey intaasi kadib isaga iyo wafdigiisa waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soo dhoweyn kadib ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa saxaafadda si kooban faahfaahin uga siiyey booqashada ra-iisul wasaaraha ugu horeyn shariif xasan ayaa ka hadlay siday u arkaan booqashada wafdiga ra-iisul wasaaraha hay insha allah mar haddaada timidna waxaan rajaynaynaa inay wax badan oo oo waxaan rajaynaynaa oo horumara in la gaaro runtiina markii horanba inkastood naga maqneed laakiin dadaalkaaga nagama maqnayn insha allah laakiin markaa noo timid waxaan rajaynaynaa inaan wax badan barlamaankii xalkiisaa lagu jira arrimo badanaa ka jiro dhinaca amniga ciidamada wax badan baa jiro marka insha allah odayaashan kule waas arkaysaan haddii lahayd weli galabta inay galabta saragtaan haddii lahaydna marka aad aadna ugu soo dhaweyn ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sidoo kale faahfaahinaya ujeeddada baydhabo ay usoo gaareen isaga wafdigiisa xilli muran dhanka xildhibaanada xulista baydhabo ay ka taagan tahay maanta waxaan ahay magaalada baydhabo runtii aan ku faraxsanahay muddada aan ka raagay waa waxay loo tahay runtii madaxweynaha south west koonfur galbeed waa uga mahad celinaya runtii sida loo didireed iyo dhammaan odayaasha dhaqanka runtii wasiirada dowladda kulli marka runtii aad iyo aad idinka mahad celinaya sidii noo sudhaweyseed waxay loo tahay intaa inta joogno waxaan baana inaan dhageysano runtii odayaasha dhaqanka xukuumadda koonfur galbeed iyo bulshooyinta intaba wixii annaga runtii waxaan u maadnay inaan dhageysano inaan maaragtay wixii annaga aan kalaankeena aan qaban karno dhinacna aan ka inshaalla inaan kaawinno si meesha tan loo dedejiyo waxyaabaha horumarka iyo dhamaan amniga marka haddii la wixii dambe tobankan saarano waxaynaha innaga insha allah madaxweynaha koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la qorsheynayaa caawa ilaa berito inay kulamo ku saabsan arrimaha xurista baarlamaanka iyo ammaanka koonfur galbeed kulmo ku saabsan ay isla qaataan